abaara isdaba joog ah oo sanooyinkii ugu dambeeyey ka jiray gobolka geeska afrika oo inta badan ay soomaalidu degto dowladda deegaanka soomaalida ayaa samaynaysa tillaabooyin lagu faafreebayo abaarahaasi taasoo ay qayb ka tahay in la badiyo wax soo saarka dhulka waxaa soo gaaray deegaanka soomaalida in ka badan boqol cagaf kuwaasoo loogu talagalay in looga gaashaanto abaarta wax soo saarka dhulkana lagu ballaariyo sida uu sheegayo mustafe maxamed cumar madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida iyo sidoo kale madaxa xafiiska beeraha ee dowladda deegaanka soomaalida waxaan isku raacnay in mustaqbalka dadkeena aan ku xiran yahay wax soo saarkeena dhulkaan haysanno baahida in hayse markaad eegto waxaan kaga bixi karnaa un inaan dhulkeenna wax ka soo saaranno waana la socotaa in qorshahan xukuumaddu iyadoo awalba barnaamijkaasi mar walba wax lagu celceliyo uu ahaa in si dhaba sanadkan miisaaniyaddii loo baahnaa in loo diyaariyo in barnaamijka lagu fuliyo la qaatay oo barnaamijka dalag iyo daryeel dhammaan degmooyinka iyo gobollada inay maarata laga qabto ajenda loo qaatay marka maanta cagafyadan la keenay oo boqol ka mida ayna soo gaareen lixdankii kale soo socdaan iyo kuwa hadda uu sarku sheegay ee sanadka dambe in lasoo iibiyo qorshuhu yahay iyo kuwii hore loo soo iibiyey laftigoodaba waxa ay horseedi doonaan in dadkeennu ay ka baxaan inay qaabkii dibudhaca ahaa ee wax loo qodinayay ay ay ka baxaan oo qaab casriya ay galaan qaabka casriga hadday galaanna wax soo saarkii korbuu u kacayaa faa'iidadii korbay u kacaysaa dadkuna waxay baranayaan dhulkoodu inuu faa'iido badan ay ka heli karaan sidaa daraaddeed barnaamijkan runtii in lasii xoojiyo kaalin weyn cidda ka qaadatana u mahadnaqay inuu xafiiska uga horreeyo iyo xafiiska cilmi baarista iyo dhammaan bahwadaagta beeraha ka shaqaynaysa sanadkan insha allah haddii alayidha barnaamijkan hadda aan bilownay inaan sii ballaarino oo wixii dhaqaale aan helno aan cagafyo badan kusoo iibino dhanka dowladda diyaar baan u nahay in baahida cunto laga baxo oo damaanaqaada cunto la helo taa waxyaalaha lagu gaadhay waxaa ka mid a in mechanisationka ama isticmaalka qalabka beeraha la badiyo oo la xoojiyo maanta halkan waxaa yaalla boqol cagaf oo ka mida boqol lixdan iyo laba cagaf oo sanadka inay yimaadaan loogu talagalay wax soo saarka dhulka oo la ballaariyo ayaa faafreebi kara sicir bararka baahsan ee halakeeyey dhulka soomaalida iyo sidoo kale xoolaha oo u dhinta cuud iyo calaf la-aan oo inta badan ka jirta dhulka ay soomaalidu degto siyaad bashuucsanaysaad hersare idaacadda star f m jigjiga